Dagaaladan oo ahaa kuwo xooggan islamarkaana u dhexeeyay maleeshiyada beeleedya ayaa maalintii shalay waxay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada Xaraale iyo Cabuduwaaq oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in dagaal beeleedyadan ay ku dhinteen shan ruux halka sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen toban kale waxaana dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen dagaal beeleedyadan lagula tacaalayaa isbitaalada ku yaala gobolka kuwaas oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato deegaanadan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay martigelinayeen dagaal beeleedyo xooggan kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay maamulka galmudug oo ka arrimiyo deegaanadan ay diriirtu ku dhex marayso maleeshiyaad beeleedyadan ayaa marnaba ka hadlin dagaaladan maleeshiyaadkan ku dhex maraya deegaanada isaga ka arrimiyo taa beddelkeedana waxa ay tilmaamayaan waxgaradka iyo dadka u dhuundaloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha ku daaban inay qayb weyn ku leeyihiin horinta colaad beeledyadan ku soo laalaabatay deegaanadan